waxaa lahaa golihii loo dhanaayay baarlamaanka oo laga hadlayay afar mashruuc baa laga hadlayay axad ay ahayd bisha ay ahayd labaatan isniintii ka horreysay waxaa dhacday dhimasha dhacday dhiig baa daatay kolkaa baarlamaankii anigoo xildhibaana waynoo cuntami kari weyday inaan soconno baarlamaankii galno sidii waxba dhicin oo kaleyte aan shaqadii aan bilowno waynoo cuntami kari weyday kolkaan aragnay xukuumaddii war-saxaafadeedkay waxaynayeen ninkii korleelka booliiska cabdillaahi cabdi faarax ninkii wasiirka gudaha xasan gaclo ninkii kalete wasiirka arrimaha dibadda hal saacada marna may odhan samir iyo iibaan may odhan kolkaa waxaan garanay xildhibaanadii mucaaradka kolkaan baarlamaanka aan gallay inaan sare u kacno aan weydiisano guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali aan ka nidhaahno hal midhidh oo faatixada aan u akrino dadkii meesha lagu laayay ee ciidanka booliiska iyo militerku ay ku laayeen noo ogolo baan ka nidhi guddoomiyihii wuu diiday xukuumaddii way guuxday in yaroo xildhibaano oo koobanna way guuxeen oo way diideenoo waxay idhaaheen lama lama ogolaanayo waxaan samaynay oon de aan gaadhna ahayd haddii nala diido faatixada midhidhka maxay ahayday faatixada loo akrino dadkaa meesha lagu xasuuqay inaan kaga soo baxno baarlamaanka oon shaqadaa maanta aan qaban oon dabaddaa ka joogsano sidii baan ku dhaqaaqnay kolkii aan gallay uuna diiday guddoomiyihii waan soo baxnay dabaddaan tagnay dabaddaan joogsanay dabaddii baan maxay ahayda ku cabirnay wixii aan doonaynay kolkaa waxaa baan nagu waajibtay arrinka aan ku dhaqaaqnay wan gartay haddii lacalla dowladdu ay dalabaadkiina ogolaan weyso in lagu xuso golaha baarlamaanka in dadkaasi waxyeelada soo gaadhay sida adigu hadalka u dhigtay faatax loo maro qorshihiinu muxuuya qorshahaygu wuxuu yahay annagu haddii aan kol mucaaradkii waddanka aan nahay ee maxay ahayday dadka ummadda reer jabuuti matalayay boqol kiiba siddeetan matalayay ee doorashadoodii laga haday maxay ahayday kolkii meeshaana maxay ahayday la dadkaa lagu xasuuqay inaan ka aamusno annaga nooma taallo annaga waxaa noo taalla inaan doonno runta inaan doonno xaqa inaan cadaaladda doonno waxaan rajaynaynaa dawladdu waxay ku tala gashay inay waxaan daboosho ay ka dhigto wax ma dhicin calaamad baan ku siin cabdiraxmaanow shalay kolkii ay dhacday arrinkaa dhacday laba cisho kadib wuxuu waxeeyey xagguu waxayn lahaa geeri qaran xagguu waxayn lahaa laba cisho haddii la yaraho geeri qaran buu wadda ku galay haddii la yaraho waxun bay tiri lahayd waxun bay tiri lahayd waxun bay tiri lahayd oo la yaraho calanka nus daadiciya maxaahaday geeri baa maxaada loo fadhiyaa xaggii la waxayn lahaa ayaa heese iyo tiimbaadi iyo dulmaan baa la tumayaa oo waa la fiiqiinayaa oo waxaa la leeyahay meel baan furaynaa iyo xaflad baan waxaynaa iyo si waxba dhicin oo kaleete wa gartay waxaasna waxa weeyaan waxaasna waxa weeyaan waa indhaha ayuu iska qabanayaa maamulka waddanka haya